إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka fiidnimo wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ayaa weerar afka ku qaaday hogaamiyaha maamulka puntland ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ay ciidamada maamulka jubbaland ku lahaayeen duleedka magaalada kismaayo ehelada sarkaal lagu dilay muqdisho ayaa dhigay dibidbax ay cadaalad ku dalbanayaan waxaa buuq dhaliyey maab ay faafisay wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka oo ku saabsan maamul goboleedyada ka jira dalka mid ka mid xildhibaanada baarlamaanka kenya ayaa sheegay in gacanta lagu hayo qaar ka mid ah raggii ka dambeeyey dilkii kenya loogu geystay haween soomaaliyeed آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ayaa weerar afka ku qaaday hogaamiyaha maamulka puntland wasiirkan ayaa eedeeno iyo dhaliilo dusha ugu tuuray hogaamiyaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ayaa sidoo kale wax uu wax laga xumaado ku tilmaamay in deni uu adeegsado maabkii dowladda federaalka soo bandhigtay dano siyaasadeed sida uu hadalka u dhigay
ma jirto meel aan annaga maamul goboleed gaarana aan uga tagnay maamul goboleedna aan ku dhahnay maamul goboleedyada ka mid ma aha sida ka muuqatay maababka oo dhan marka laga reebo halkaas maab sida qaldan loo isticmaalo marka laga reebo maababka oo dhan waxaa ku qornaa maamul goboleedyada soomaaliyeed iyo sidaay u dhisan yihiin wax oo ka qaldanaa oo ama wax oo haba yaraatee cillada oo lagu duraayo oo meeshaas ka yimidna ma aysan jirin waxaa nasiib darro ah runtii in dad siyaasiyiin ah ay qariidadaas yarta ah ay u isticmaaleen dhanka siyaasadda xiisad siyaasadeed ayaa ka dhex alowsan maamulka puntland iyo kan dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ay ciidamada maamulka jubbaland ku lahaayeen duleedka magaalada kismaayo wararka laga helayo dagaalo culus oo saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisimo ciidamada maamulka la baxay jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo fariisinka la weeraray ayaana difaac u ahaa xerada weyn ay ku leeyihiin deegaankaas sidaan wararka ku helayno weerarkaasi khasaaraha lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland ayaa ah dhimashada laba askari iyo dhaabaca saddex kale ehelada sarkaal lagu dilay muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay cadaalad ku dalbanayaan cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dibadbax ay dhigeen ehelada sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo lagu magacaabo hanad axmed kaasoo dhowaan lagu dilay magaalada muqdisho ee gobolka banaadir waxaa sargaalkan toogtay ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka iyagoona intaa kadib isaga dhaqaaqay goobta ay dilka ka geysteen sargaalkan ayaa muddo siddeed maalmood ah waxa uu meydkiisa ku jiraa filinjeer iyadoona ehelkiisu sheegeen in ay u baahan yihiin cadaalad waa kuwan qaar ka mid ah ehelka sargaalka la dilay oo saxaafadda la hadlay waxaan rabnaa cadaaladaan hanad axmed muuse u rabnaa cadaaladaan rabnaa dadkii hore cadaaladii ma ayseelin ha naga soo garbaxda dawladda waxaa naga dilay ciidamada dhar cadaasan baloosha ciidankiisa nabasugiddaa naga disha nabasugidda waxay naga dilaan axaddii maanta kusidaad beri wuxuu ku jiraa firinjeerka madiino waxaan doonaynaa cadaaladaan rabnaa taliyaha ciidamada ee nisa sanbaloolsha ha soo qabto tuugga uu dabada gashtay oo dhar caddaa ha noo soo qabto ma la duugaayo ma la duugaayo ilaa uu noo soo qabto ma la duugaayo marxadinaa la joogay wadna xanuunaa la joogay wadna gariiraa la joogay argagax midka ugu daraa igu dhacay anoo bil aroos aa layga qaatay sidii qof yacni maro laga difaacamaa laygu xoogay nima dhar cadaha iga dilay ninkayga shan ninay ahaayeen hal ninaa la soo diray guriga hortiisaan taagnayn boosaneeraa samaysanaynay annagoo boosaneer samaysana naloo imaaday askari askari isku soo sheegay yacni qof yacni xamaasadaydu isku soo sheegay ninkayga hal saaca biskoolad ku ceyrisanayay ugu dambaytiina derbigu u galay markaan guriga u cararnay madaxa markuusaas guriga uga soo baxshay madaxa ku dhuftay aniga cadaalada u baanad marka laga yimaado dilalka bareerka ay ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa xitaa dadka la dilayo ka mid ah xubno ka tirsan dowladda federaalka waxaa buuq dhaliyey maab ay faafisay wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka oo ku saabsan maamul goboleedyada ka jira dalka tafaasiil ku aadan warkaasi zakariya cumar ayaa soo jeedinaya maabkan ay faafisay wasaaradda macdanta iyo batroolka dowladda federaalka ayaa waxa uu dhaliyey dhaliilo iyo hadalhayn kala duwan kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaray qaar ka mid ah maamul goboleedyada tusaale ahaan maamulka hirshabelle oo kale ayaa maabkan ay faafisay dowladda federaalka waxa uu ka dhigayaa laba gobol oo kala duwan halka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug uu maabkan ku tilmaamay deegaano ay isku haystaan maamulada puntland iyo galmudug siraaji sheekh isxaaq oo ah guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa isagoo ka hadlayay maabkan ay faafisay dowladda federaalka wuxuu tilmaamay in lagu gafay jiritaanka maamulka hirshabelle isagoo intaa ku daray in tallaabadan ay qaaday dowladda federaalka islamarkaana ay ku faafisay maabkan ay keeni karto inay dhaawacdo wadajiritaanka maamulada shisheeyaha uu ka dhisay dalka waxaan rabaa kelimo yar aan ka idhaahdo maab social media ha wareegayo maabkaasoo tilmaamayay in lagu gaboodfalay oo meel looga dhacay jiritaanka dowladda hirshabelle iyo guud ahaanba isku hayntii dowladaha xibnaha ka ee dowladda federaalk soomaaliya wuxuu tilmaamayey in uu kala qaybiyey dowladda hirshabelle uu u kala qaybiyey laba gobol uu diiday uu inkiray dowladda hirshabelle inuu sida dowladaha kale ugu soo bandhigo uu ku soo bandhigo
sidoo kale saciid deni hogaamiyaha maamulka puntland ayaa isagoo ka hadlayay maabkan ay faafisay dowladda federaalka waxa uu ku tilmaamay mid abuuraya dhiilo colaadeed islamarkaana sii xoojinaya khilaafka ka dhex jira maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isagoo ku tilmaamay tillaabada dowladda federaalka ay ku faafisay maabkaas mid ay ku kala qaybinayso bulshada soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigaye
ay ku muujinayso in gobolka mudug qaybta puntland raacsan uu yahay meel la isku haysto runtii waa waa arrin hor leh oo dhiilo ah oo u baahan in si hoose loo eego in dowladdii federaalka iyadu ay ka shaqaynayso inay bulshada iska hor keento runtii arrintaas arrin loo dulqaadan kara ma aha waana arrin ku habboon in meelahan oo kale laga sheego si dadweynaha intiisa badan sida sabiiqda loo gelinaya dareenkoodu ay u ogaadaan maabkan ay faafisay dowladda federaalka islamarkaana meesha looga saaray jiritaanka qaar ka mid ah maamul goboleedyada shisheeyaha ayaa waxa uu sare u qaaday khilaafka soo jiitamayay ee u dhexeeyey maamulada shisheeyaha iyo dowladda federaalka ee uu hoggaanka u yahay xasan sheekh maxamuud iyadoona marba marka ka dambayso uu sii karaar qaadanayo khilaafkan ka dhex aloosan maamulada shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaana ay tilmaamayaan aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed in arrintan ay ka dambeeyaan shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday dalka kuwaas oo dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha ay kala matalayaan danaha dowladahaasi shisheeye ee duulaanka ku soo qaaday dalka warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka kenya ayaa sheegay in gacanta lagu hayo qaar ka mid ah raggii ka dambeeyey dilkii kenya loogu geystay haween soomaaliyeed faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaar ah farxan cali cabdulaahi gabdhahan oo degganaa xaafadda isley ee ay soomaalidu degto ayaa waxaa si isku mid ah oo arraxandaro loogu dilay caasimadda nairobi ee dalka kenya hooyo waris daa'uud gabadheeda iyo gabarh kale oo ay habaryar u tahay ayaa waxaa meydadkooda oo dhaawacyo daran uu ka muuqdo laga helay xaafado kala duwan oo ku yaala nairobi dhacdadan ayaa argagax ku abuurtay dhammaan dadkii degganaa gudaha dalka kenya xildhibaan yuusuf xasan oo ka mid ah baarlamaanka kenya ayaa tilmaamay in gacanta lagu hayo qaar ka mid a raggii ka dambeeyey dilkaasi wuxuu ku baaqay in lasoo qabto kuwa maqan isagoo intaa ku daray inay muuqato daciifnimada dowladda kenya oo aanay sugi karin amniga dadka waxaan dowladda si degdega uga codsanaynaa mar kale inkastoon ogahay baaritaankii inuu socdo dhowr qof oo dilkan geystayna in gacanta lagu hayo nimankii gacankudhiglaha ahaa qaarkood maanta way xiran yihiin oo waa laha gacantaa lagu hayaa laakiinse waxaan doonaynaa dowladda inay warbixin dheeraada oo buuxda ayna siiso inta ay hayso inta ka dhiman ay raadinayaan maalinta maxakamadda la keeni doono iyo tillaabooyinka laga qaadi karo sababtoo iminka dowladda inaanay waxban qaban karaynin bay u muuqataa dowladda in ay daciif ka tahay xagga nabadgelyada ilaalinta nabadgelyada iyo shicibka ayaa muuqata waa inay soo celiyaan iimaankii dadku ay ku qabeen biliiska iyo dowladda
dalka kenya ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay dilalka dhaca iyo kufsiga loo geysanayo bulshada ku nool halkaasi dhibaatooyinkan ayaa waxaa loo aanayaa inay sabab u yihiin barbaarin xumada ubadka fawaaxishta iyo xumaanta ku badanaysa waddanka warkii alfurqaanna fidnimadan waa nageyntaa